wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka halista ee covid nneteen-ka ee deegaanada maamulkaasi laga soo sheegaya kadib markii cudurkaasi uu kusoo laba kacleeyey gudaha soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi halista ah waxaana warbixintan uu ka soo diray halkaasi wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ay sheegaysaa in keesas cudurkaasi ah laga helay magaalada beledweyne wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka hirshabeelle doctor muxiidiin mukhtaar macalin oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in kiisas badan oo cudurka covid sagaal iyo toban maalmihii lasoo dhaafay lagu arkay magaalooyinka jowhar iyo beledweyne doctor muxiidiin mukhtaar waxa uu intaa ku daray in dadka cudurka laga helay ay ku jiraan laba qof oo ajnabi ah soddon iyo toddoba qof oo cudurka laga helay guud ahaan deegaanada hirshabeelle hal qof ayaa ugu geeriyooday magaalada jowhar
runtii labadii wiig ee lasoo dhaafayna aada ayay isoo tirayeen numberka amba aada bay u badanayeen khaasatan magaalada beledweyne aada ayay iskusoo tirayeen kiisaska laga soo ribood gareenaya halkaas oo runtii labadii isbuuc ee lasoo dhaafay boqol kiis lagu sameeyey baaritaano labaatan iyo sideed kamid ah cudurkii ayaa laga helay oo waxay noqdeen positive labaatan iyo sideedaas waxaa xusid mudan in ay ka mid ahaayeen laba bukaan oo ajnabi ah oo isla markaasna ka yimiday wadanka south africa oo runtii ka mid ahaa shaqaalaha ama shaqaale ka shaqeynayay beledweyne runtii sidoo kale waxaa jiro kiisas intaas ka badan iyagan oo lasoo tabinayo in ay joogaan amba markaas ay leeyihiin calaamadihii lagu garan ogaa covid sagaal iyo toban oo iyagan aanan weli us tegin xarumaha markaas lagu baaro covid sagaal iyo toban ama coronavirus magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa kusoo badanayo keisaska markaas laga helayo dadka qabo cudurkan covid sagaal iyo toban iyagana magaalada xaqiiqdii labadii isbuuc ee lasoo dhaafay baaritaano la sameeyey ilaa hadda waxaan haynaa sagaal kiis in ay noqdeen positive oo runtii hal qof oo ka mid ah keisaskaasna uu u geeriyooday xanuunkan covid sagaal iyo toban ilaa naxariistiia saasiyo doctor muxiidiin mukhtaar wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle ayaa waxa uu tilmaamay in dadka xanuunka laga helay ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo ganacsade gudaha iyo dalka dibaddiisa ka shaqaysta sidoo kalena waxa uu sheegay in baaritaankoodu ay ku ogaadeen in magaalooyinka jowhar iyo beledweyne xanuunka ay geeyeen dad safar dhanka dibadda kaga yimid gaar ahaan wadamada south africa iyo kenya caadiyan waxaanu ognahay si maalinla ah in laysugu safro magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho iyo magaalada muqdisho iyo jowhar si gaar ah xaqiiqdii waxaanu xaqiiqsanay in beledweyne ay keeneen dad iyaga ajaanib ah oo south africanes ah oo markaas ka shaqeynaya beledweyne xaqiiqdee waxaa noola sheegay saddex bukaan ama saddex kiis in ay joogeen ama saddex qof aan idhaahday oo south african ah labana ay ka yimaadeen oo mar dhow ay safar ku yimaadeen halka midkii horene uu joogay dhammaan waxaanu baaritaan marsiinay saddexdii kiis laba kamid ana oo markaas ahayn labada safarka ku yimid ayaa waxay noqdeen positive sidoo kale magaalada jowhar kiisaska laga helay waxay u badnaayeen kiisas markaas iyaga safar ku yimid magaalada oo ka yimid magaalada muqdisho si gaar ah waxaa rabnaa inaan xusno kiiska markaas dhintay oo ilaaha u naxariistee konton iyo shan jir ahaa in uu ka yimid oo markaas nin ganacsato ahaa oo ka yimid magaalada nairobi ee wadanka kenya dadka yimiday ama badankoodaba ay ka yimideen wadamo kale iyagoo markaas soo maray magaalada muqdisho ee caasimada wadanka marka si guud waxaanu isla garanay in dadka imaanayo ay yihiin dadka markaas qabo amba wado viruskan covid sagaal iyo toban doctor muxiidiin ayaa waxa uu intaasi ku daray in dadka laga helay xanuunkan la geeyey xarun gaar ah oo loogu talagalay in lagu karantiilo isagoo xusay in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka maalmahan dambe aanu hirshabeelle ku darin deegaanada laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban ugu dambeyn wasiiru dowlaha caafimaadka hirshabeelle doctor muxiidiin mukhtaar macalin ayaa waxa ugu baaqay bulshada ku nool deegaanada hirshabeelle inay ka foojignaadaan khatarta xanuunka covid sagaal iyo toban cudurka halista badan ee covid sagaal iyo toban ayaa waxa uu kusoo labakacleeyay gudaha dalka soomaaliya waxaana wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya si maalinla ah ay u shaacisaa dad badan oo laga helay xanuunkan iyo kuwa u dhintayba xuseen xasan dhaqane v o a
dhegeystayaal weli waxaan ku jirnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda covid sagaal iyo toban ee soomaaliya maamulka jubbaland ayaa shaaciyey in afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo laga helay kiisas xanuunka covid sagaal iyo tobana iyadoo wasaaradda caafimaadka ee jubbaland ay sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ay kula tacaalayso xanuunka wariyaha v o e-da aadan maxamed salaad ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland idris xasan maxamuud baaritaanka uu socdaa si joogta uu socdaa afar labaatanka saac oo u dambeysana waxaa xanuunka laga helay sideed qof oo ku nool jubbaland marka xanuunka waa jiraa uuna dib una usoo laabtay se xaqiiqada sidee ku ogaateen in cudurka uu jubbaland ka jiro xaggeese laga helay kiisaska ugu badan baaritaan shaybaarka oo aan samayno oo xaqiijina anagu kiisas badan marka xaqiiqada laga hadlo kiisas badan waxaa jira aan baaritaanka shaybaarka marin kuwaas mari boodgolayno oo ma xaqiijin karno laakiin sideed qof hadda aan sheegayno waa sideed qof oo baaritaanku soo saaray shaybaarka oo sideed qof waxay kala joogaan shan beled xaawo joogta iyo saddex garbahaari joogta weye sideeda qof baa hadda positive afar labaatanka saac ee u dambeysay ah mataqaanaa shaybaarka soo saaray yaala magaalada badaxaawa midbaa yaala magaalada kismaayo midbaa yaala shaybaarka lagu baaro coronaviruska marka kan badaxaawa baa hadda sideedaa qof lagu soo sheegay oo soosoo jawaab soo saaray marka dadkii laga helay cuduradaasi maxaa laga yeelay oo wasaaraddu ay ka yeeshay waxaa laga yeelay dadka badankooda waxay calaamadaha markay yeeshaan oo calaamada lagu helo waxaan ku talinaa haday calaamado waaweyn aysan jirin inay guryahaas ku karantiiraan oo qof gurigiis u joogo qadla jibin iyo bartaa ku qaato iyo biyo badan cabo oo iska nasto dadkana iska karantiiro haddii qofku calaamado dheeraad yeeshana isbitaalada oo dhan magaa waxaa ka diyaarsan qaybihii qola loogu talagalay in lagu karantiiro oo laguna tacaawiyo dadka karoonka qaba gaar ahaan magaalooyinka sada bel waxaa weye garbaara isbitaalka weyn baa qaybo kamid a loo diyaariyey oo ay mataqaanaan jiifiyaa laakiin kismaayo kale xarun gaara oo ka duwan baa bay leedahay oo dadka la jiifiyaa
magaalada kismaayo inkastoo bulshadeedu aada u badan tahay baaritaan laga sameeyey cudurka covid sagaal iyo toban wuu socdaa baaritaanka maalwalba waa baarnaa ibday dadka xarumaha caafimaadka wixii qandho iyo hargab iyo calaamadahaas lagu shiyay dhakhaatiirta wargu diraan xarumaha caafimaadka dawliga ah waana baaritaankana waa la sameeyaa laakiin afar labaatanka saac ee u dambeysay wax hadda laga helay kismaayo ma jiraan maxaa idinkaga qorsheysan halistan soo kordhay waxaa looga qorshaysan maanta wasiirka caafimaadka jubbaland oo maanta safar kasoo laabtay wuxuu maanta la shiriyey madaxtooyada shirka kula lahaa qeybo kamida golaha wasiirada in lasoo saaro amaro cusub oo beri lagu dhawaaqi doono oo la xiriir la tacaalida xanuunka coronaviruska oo la jaan qaadaya amarada ay soo saartay wasaaradda caafimaadka federaalka oo kamid tahay shaqaalaha in la fasaxo kuwa dawliga ah iyo xataa kuwa brivatka oo ay guryaha ku shaqeeyaan wixii aan laga maarmi karin wax laga maarmi karana ay ayagoo kala fogaanaya distance sameynaya xafiiska imaadaan ayagoo afka xiranaya in la waajib yeelo dhammaan dadka inay soo xirtaan afxirashada waxa loo yaqaano face maskiga afdaboolashada iyo gacmahana haddii xataa ay gacmo dhaqsadana badiyaan wixii xataa gacmaha gashan karaa glob in ayaguna isticmaalaan in la la yareeyo iskumaatinka iyo dadka shirarka faraha badan iyo siminaarada iyo hoteelada faraha lagu qaxweynayo waxaasoo dhan in xirada qaban kara in qabto arrimahaas marka golaha wasiirada baa shirar wasiir kala leeyahay ilaa iyo insha allah afarta saac dambeysana waxa kasoo bixi doona amaro la xiriira arrimahaas degmooyin badan baa jira oo jubbaland ka tirsan iyagu bal ka waran xaaladooda caafimaad la xiriira cudurkan dhammaan degmooyinka waa la xiriirnay degmo walba waxaa loo jooga isku duwa caafimaad iyo w h o da qofka socda way isku xiran yihiin tiimkaas shaqadii ay wadaan hadda waxaa kamid tusaal magaalada husingow baa laga soo sheegay kiisas maantaan u dirnay agabka lagu soo baari lahaa in laga soo qaado sambal kadibna looga keeno kismaayo aan ku baarno maadaama shaybaarka kismaayo yaalo dhoble iyo asna sidoo kale way wadaan shaqada ayaguna baaritaanka way wadaan gadan sacan bay uga socotaa kismaayona waxaan rajeynaynaa saddex maalin soo socota inaan dardar gelina baaritaanka oo la sameeyo waxa yaqaan active case finding oo ah dadka in aan lagu sugin xarumaha caafimaadka guryaha loogu tago airportka dadka kasoo degay in la baaro marka inaan baaritaankaas xoojino baan rabnaa insha allah dhammaan soo socda